بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وصل- وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله تعالى أن يعيذني وإياكم منها ولا ليال muxaadarada waxay ciwaankeedu ay ku saabsanaa doontaa in shaa allahu tacaala alghiiba waannamiima xanta iyo isku diraalaha dhibaatada ay leeyihiin adduun iyo aakhirada labadaba iyo inay xanta iyo iskadar- isku diraaluhu ay ka mid yihiin dembiyada ugu waaweyn oo qofka adduunkiisa iyo aakhiradiisaba halaagi kara ilaahay ayaanu uga mahad celin subxaanahu wa tacaala halkan inagu kulmiyey si aanu mowduucan qayimka ah aanu isugu baraarujinno ilaahayna waxaan weydiisan subxaanahu wa tacaala naftayda daalimadda ah ee qooshimada ah iyo nufuustiinnaba in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dahiro khuluqan iyo dabeecadahan aada u foolxun waa alghiiba waannamiima xanta iyo isku diraalaha walaalayaal labadan arrimood alghiiba waannamiima waa laba arrimood oo aada u khatar badan waa laba cudur oo dilaa ah oo qofka diintiisa iyo cibaadadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo jaaha ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa uu ku leeyahay intaba dila laakiin sida shareecadeena islaamku labadan cudur ay ula dagaalantay aadna ay uga digtay qofkii sameeyana ay ugu hanjabtay cadaabka ilaahay ee carada ilaahay waalciyaadu billaah iyo sida walaalayaal mujtamaceennu hadda uu caado uga dhigtay oo culimo iyo caamaba ay afka ku hayaan oy caado uga dhigteen ilaa man raximahullah qof ilaahay u naxariistay mooye aada ayay u kala fog yihiin labada arrimood walaalayaal waxaana la doonayaa qof walba inuu naftiisa uu ku dadaalo siduu uga akhlaaqdan iyo qurunkan uu uga saafi garayn lahaa waa xanta iyo isku diraalaha waxna kuu tari mayso hebel isaguba dantu dadkuu xantaa dadkuu isku diraa waana nin sheekha waana nin caalima aakhirataasi cadaabka kaa difaaci mayso liannahu qofku hadduu isagu naftiisa uu naar ku rido oo naftiisa uu dab ku rido miyaad odhanaysaa qofkii hebel dabkuu ku dhacaye aniguna dabkan isaga dhacaya dadkii dhammayba dabkay galeene soo taasi waxun ma aha walidaalika haddii mujtamacan iyo bulshadan dhexdeeda aada aragtay labadan cudur inay aada ugu baaheen aadna ay ugu faafeen aysan taasi qalbigaaga gelin labadan arrimood in arrintoodu ay fududahay oo faafitaanka bulshada ay ku dhex faaftay yaysan qalbigaaga ku fududaynin arrintan labadan arrimood khatarta ay leeyihiin aanu ilaahay uga baqno walaalayaal carabkeenna inaannu dahirno inaannu saafi garayno waxaana jecelahay marka hore inaan hormariyo mowduuca ghiibada waxaana marka hore aanu ogaanaynaa walaalayaal bal ghiibada waxa la yidhaaho iyo tacriifka uu ka bixiyey nabigeena moxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa uu ku warinahayay ee min xadiisi abi hurayra ayaa nabigeena sala allahu wasalama calayhi wuxuu yidhi atadruuna malghiiba ma garanaysaan waxa xanta la yidhaaho waxay saxaabadii ay ku yidhaaheen allahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa garanahaya markaasuu nabigeenu yidhi sala allahu wasalam calayh dikruka akhaaka bimaa yakrah xan waxaa la yidhaahaa qofka walaalka ah inaad ku sheegto wax isagu uu dhibsanayo waxay doonaan ha noqdaan waxa uu dhibsanayo ha noqdaan wax maaragtaah isaga jirkiisa ku saabsan sida inaad tidhaaho hebel wuu dheer wuu dhirir badan yahay hebel wuu gaaban yahay hebel waa doqon hebel waa hurdo badan yahay hebel waa caqli xun yahay iyo wixii la midka ah ha noqdaan wax jirkiisa ku saabsan ama ha noqdaan wax diintiisa iyo dhaqankiisa ku saabsan waa inaad walaalka aad ku sheegtid wax isagu markaa uu dhibsanahayo uusan jeclayn in arrinkaa lagu sheego markaasaa nabiga lagu yidhi sala allahu wasalama calayh afara'ayta in kaana fii akhii ma aquul rasuulka ilaahay oo ka waran walaalkayga muslimka ah haddii waxa anugu aan sheegahayo ay dhab yihiin oo ceebta ah waxaa ceebta ah oon ku sheegahayo hadday dhab yihiin oo aanan been ka sheegaynin oo ceebtaasi isagu uu leeyahay ka waran rasuulka ilaahayow markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh in kaana fiihi maa taquul faqad iqtabtah waxa aad ka sheegayso haddii asaga ay ku sugan yihiin ceebta aad ka sheegayso waaba xanta waxa ay tahay xantii weeye waad xamatay xanta dhabta ah waaba middaa haddii waxa adigu aad ka sheegayso walaalkaa aysan ku sugnayna waad masabidatay uu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh wain lam yakun fiihi maa taquul faqad bahadtah taasina waa masabid marka dadka qaar ayaa u maleeya oo jahligu uu geynayaa inaysan xan ahayn qofka haddii uu ceeb runa oo isagu uu leeyahay uu ka sheego inaysan taasi xan noqonayn ayay u malaynahayaan lidaalika qofku haddii xataa waxa aad ka sheegayso oo xumaatada ah oo akhlaaq xumada ah oo dhaqanka diinta inuu ku liita ah haddii arrinkaa xataa ay dhab tahay oo qofkii uu ku sugan yahay haddii aad ka sheegto ood ku tidhaaho qofkaasi waa sidii sidaas weeye oo xumaatadaasuu leeyahay xumaataduna ay run tahay oo qofkii ay ku sugan tahay waad xamatay qofka sida nabigu uu sheegay sala allahu wasalam calayh waxaadna gashay dembi kabiira ah oo ilaahay agtiisa aad ugu weyn oo ilaahay agtiisa aad ugu culus waana cudur dilaa ah xanta walaalayaal oo dili kara cibaadaadkaaga qur-aanka aad akhrinayso salaadda aad tukanayso xajka aad xajinayso waxyaalahaasoo dhan oo cibaadada ah cudur dilaa ah weeye xant waxaana la doonayaa inaad acmaashaada iyo cibaadaadkaaga waardiyeysato oo aad ka ilaashato waxa dilaaga ah oo halaagahaya laakiin maanta walaalayaal innagu hantideenna iyo ganacsigeenna waannu ka ilaalinnaa in khasaara ay ku dhacdo oo shilinshilin ayaannu uga xisaabtamaynaa waannu kala cararnaa meesha dhibaatadu ay ku jirto hantideenna si aysan nooga baabi'in khasaaradana waannu ka ilaalinnaa laakiin walaalayaal waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan in acmaashaada iyo cibaadaadkaaga aad ka ilaashato khasaarada oo ay u geysan karto ay dhaawici karto xanta iyo namiimadu ay dhaawici karto leannahu maanta walaalayaal iimaankii markuu daciifay waxaa aad qalbigeenna ugu weyn dirhamkaas ilaashigiisa iyo diinaarka iyo lacagta iyo dahabka iyo doolarka inaannu aad u ilaalinno laakiin acmaasheenna kama ilaalino walaalayaal inay xanta iyo namiimadu ay fasaadiyaan walciyaadu billaah walidaalika tacriifkaas ayaa la dooni xadka uu nabigu sala allahu wasalam calayhi xanta uu ku xadeeyey in maaragtaahi sidaa loo fahmo ayaa la dooni xanta walaalayaal waxay ka mid tahay dembiyada khatarta ah oo kabaa'irta ah oo aad u waaweyn oo aad caadada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ugu soo degayso qofka xanta caadada ka dhigta ilaahay subxaanahu wa tacaala tusaale aad u xun ayuu ka bixiyey xanta wuxuuna ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa yaqtab bacdukum bacdaa ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi mayta fakarihtumuuh waataquu allah ina allaha tawaabun raxiim ilaahay wuxuu leeyahay qaarkiin qaarka kale yuusan xamanin war miyaad jeceshihiin qof adinka idinka mida inuu hilibka walaalkii isagoo dhintay uu hilibka walaalkii uu cuno taa waad dhibsanaysaan buu yidhi alle subxaanahu wa tacaala xantiina ma dhibsanaysaan iyadoo xantu ay la mid tahay buu yidhi alle subxaanahu wa tacaala hilibka walaalka isagoo meyda ood afka gashanayso ood daaqayso ood cunayso subxaan allah si aan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo daraysiin walaalayaal si aan aada uga yaqyaqsanno aad aanu uga cararno aad aanu u dhibsanno xanta laakiin aaway quluubtii waana qaada lahayd aaway dhegihii hadalkaa maqli lahaa inagoo goorya ayaan hadalka ilaahay sidaa u maqlayna ayaannu caado ka dhigannay walaalayaal xantii oo aannu ka dhigannay qudaar aanu maaragtahay majlis walba markaannu nimaadno dadka acraashoodii iyo sharaftii dadka iyo hilibkii dadka ayaannu qudaar ka dhigannay majaalisteenna iyo maxaafisheenna aanu ku cunno walaalayaal nasalu llaaha salaamata min dalik waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa uu ku leeyahay maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qofka insaankaah kuma dhawaaqo hadal ilaa agtiisa waxaa ah malaa'igta raqiib iyo catiid ayaa agtiisa ah waxayna qorahayaan wax walba oo qofkaasi uu ku hadlay wayna diiwaan gelinayaan wuxuuna ka shallaayi doonaa qofka dadka xamanahaya maalin shallaayta aysan wax tari doonin walidaalika waxaa u habboon qof walba ee muslima ee maaragtaahay baraarugsan ee acmaashiisa ilaashanahaya carada ilaahayna subxaanahu wa tacaala iska ilaalinaya inuu ka foojignaado kana fiirsado waxa uu ku hadlaayo liannahu muslim xaqiiqo ah laguma tilmaami karo qofka xanta caadada ka dhigtay sababtoo ah xadiiskii bukhaari iyo muslim ay saxiixaynkooda ku warinayeen min xadiisi abi muusa alashcari ayaa nabigeenu ku yidhi sala allahu wasalam calayh abuu muusa alashcari ayaa nabiga weydiiyey sala allahu wasalam calayhi wuxuu nabiga ku yidhi yaa rasuul allah ayu lmuslimiina afdal rasuulka ilaahayow muslimiinta keebaa ugu wanaagsan keebaa ugu fadli badan markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalama calayh man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih muslimiinta waxaa ugu wanaagsan qofka muslimiintu ay ka badbaadeen carabkiisa iyo gacantiisa oo muslimiinta carabka iyo carabkiisa aan ku wasakhaynin cirdiga iyo sharafta dadka muslimiinta gacantiisana muslimiintu ay ka nabadgaleen oo xoolahooda ay ka nabadgaleen oo dhiigga muslimiinta aan daadin kaas ayaa lagu tilmaami karaa ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi qofka muslimka ah walidaalika carabku walaalayaal halistiisa ayuu leeyahay nabigeena sala allahu wasalam calayh qiimaha iyo ilaalinta carabku inay aada u weyn tahay dad yar uun ay ilaalinayaan carabka ayaa nabigu sala allahu wasalam calayhi wuxuu ku yidhi xadiiskii bukhaari iyo muslim saxiixaynkooda ay ku warinayeen min xadiisi sahli bni sacd man yadman lii maa bayna laxyayh wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna waa kuma qofka ii ballanqaadahayaa labadiisa daan waxa ku dhex jira iyo labadiisa lugood waxa ku dhex jira si aan janno ugu ballanqaado ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh waa kuma qofka ii ballanqaadahaya labadiisa daan waxa ku jira inuu ilaaliyo oo uu xafido haddii labada daan waxa ku jiraahi walaalayaal waad garan kartaan waa carabkii carabka ilaalintiisu waxay maaragtaahay yacnii sabab ay kugu tahay ballanqaadkii jannada ee nebiyulaahi moxamed sala allahu wasalam calayh uu ballanqaaday waxaana hadalka nabigeenu sala allahu wasalam calayhi si toosa uu afka ugu dhuftay carabka in aad ay u yar tahay dadka ilaalinahaya carabka walidaalika waxaa dhacaysa kelimada xanta ah inaannu iska fududaysanayno walaalayaal oo waxba aysan inala ahayn haddaba ay dhici karto maalinta qiyaamaha inaad isdheedahay inaad istiraahid qiyaamaha markaad soo istaagto oo arrinta waagu uu kugu baryo oo arrin aadan filanaynin aad halkaa kala kulanto walciyaadu billaah aad istiraaho kelimadani ma heerkan ayay gaaraysay kelimadani ma dhibkan ayay ii geysanaysay inaad shallayso ayaa dhici karta qiyaamaha sida nabigeennuba sala allahu wasalama calayh uu ku yidhi xadiiskii bukhaari uu saxiixiisa uu ku warinayay min xadiisi abi hurayra wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh ina alcabda layatakallamu bilkalima min ridwan illahi tacaala maa yulqii laha baala yarfacuhu allahu biha darajaat wa ina alcabda layatakallamu bilkalimati min sakhad illahi tacaala laa yulqii laha baala yahwi biha fi jahannam wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh addoonku wuxuu ku hadlaa eray ilaahay carogelinaya oo markaa uusan saa uga fekeraynin oo uu iska fududaysanayay markaasuu qiyaamaha ugu hoobtaa naarta jahannama walciyaadu billaah asalu llaha tacaala an yuciidanii wa iyaakum minha waxaa imaamu maalik kitaabkiisa muwadac uu ku wariyey tirmidina uu sunankiisa ku wariyey xadiiska sanadkiisuna waa sanad xasan ee wanaagsan ee min xadiisi bilaal bni alxaaris almusani inuu rasuulku yidhi sala allahu wasalama calayh ina arajula layatakallamu bilkalimati min ridwaan illahi tacaala ma kaana yadunnu an tabluqa ma balagat yaktubu allahu lahu biha ridwaanahu ilaa yowmi yalqaah وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه وعور النبي صلى الله وسلم عليه qofku wuxuu ku hadlaa erey ilaahay carag gelinaya oo uusan filaynin in ereygaasi uu heerkaa gaarayo oo carada ilaahay iyo cadaabka ilaahay heerkaas inuu gaarsiinayo ma uusan filaynin markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kelimada uu ku qoraa carada ilaahay ilaa marka uu addoonku ilaahay la kulmaayo subxaanahu wa tacaala walidaalika waxaa loo baahan yahay qof walba inuu carabkiisa ilaaliyo allana uu uga baqo dadka muslimiinta ah uusan cirdigoodu ay ka badbaadaan sharafta dadka muslimiinta uu iska ilaaliyo dadka muslimiinta ahi waa in mar goor iyo ayaanba aad maaragtaahay carabkaaga aad ka xafido oo carabkaaga aad ka ilaaliso liannahu nabigeena sala allahu wasalama calayhi carabka halistiisa markuu ka hadlahayay ayaa wuxuu ku yidhi xadiiskii tirmidi uu sunankiisa ku warinayay ee min xadiisi abi saciidin alkhudriy إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت عوججنا قفك بن آدم كاهي هدي الصبح والبواق وبريه xibnaha dhani waxay u khuduucaan oo ay u dulloobaan carabka waxayna leeyihiin hadal iyo cod adugu aadan maqlaynin carabow ilaahay ka baq ilaahay dhexdeenna uga baq annagu adiga ayaanu ku raacsannahay carabow haddaad toosto annagu waanu toosaynaa haddaad qalloocatana annagu waanu qalloocanaynaa walidaalika carabow alla uga baq sidaa ayay xubnaha dhani ugu dullaysan yihiin carabka waa halista iyo khatarta uu maaragtaahay carabku uu leeyahay walidaalik ayaa nabigeena sala allahu wasalama calayhi walaalaya xadiiskii bukhaari iyo muslim saxiixaynkooda ay ku warinahayeen wuxuu nabigu xajkii ugu dambeeyey ee ummadda uu ku sagootinahayay oo ummadda uu kala dardaarmahayay waxaa dardaarankii nabiga ka mid ahaa sala allahu wasalama calayhi inuu yidhi ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada alaa hal ballaqt wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi xajkii ugu dambeeyey oo uu xajinayay xajatulwadaaca ahaa wuxuu yidhi dadow dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo sharaftiinnuba xaaraan ayay idinka tahay qofka muslimka ah inaad dhiiggiisa daadisaan xoolihiisa aada dhacdaan ama aad ka khayaantaan ama aad ka boobtaan iyo qofka muslimkaa sharaftiisa inaad meel uga dhacdaan ood xamataan xaaraam ayay idinka tahay ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh walidaalika qof walbee muslima iyo gabarh kastaee muslimada waxaa la habboon in maaragtaahay dib hadda ay isku saxaan in qof walbaahi ay dib isku saxdo inay qof walbaahi akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa uu dib ugu laabto hadda oo uu yidhaaho maxaan isaga qaban karaa maxaan isaga xifdin karaa cudurkan dilaaga ah ee xanta ah sidee isaga ilaalin karaa waa inuu qofku yidhaaho taasina walaalayaal sababta laysaga ilaalin karo xanta wax kale ma aha waa inaad iska yarayso dhexgalka bulshada waa inaad gurigaaga iyo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala akhriskiisa iyo awraadaada iyo adkaartaada akhriskeeda waa inaad ku gaabsato iyo waxbarashadaada diinta waa in waxyaalaha asbaabta xanta laysaga xifdin karo waxaa ka mid a wakhtigaagu inuu kuu qorshaysan yahay saacad waliba ahi ay kuu leedahay meel aad ku aadiso oo ilaahay cibaadadiisa ama dantaada adduunye aada uga shaqaysanaysid amaa xanta waxyaalaha maaragtaahi sababi kara waxaa ka mid ah qofka wakhtigiisu inuusan u xisaabnayn waxaa kaloo asbaabta xanta keeni kara ka mid a quranaa'u suu inay saaxiib kula yihiin dad aada u xuxun dad liiliita inay saaxiib kula yihiin oo aada u xan badan walidaalika qofka xanta badan waa inaad mar walbaba saaxiibnimadaada aad ka goosato ilaahayna aad uga baqdo subxaanahu wa tacaala intaad qofkan rido geli lahayd oo intan markaa qofkan aad isdhihi lahayd yacni qofkani wuu kaa xumaan waxaa ka daran ilaahay caladiisa subxaanahu wa tacaala walidaalika ayaa xanta walaalayaal waxay iska leedahay yacni asbaab xanta keenta ayay iska leedahay imaamu lghasaali xujat lislaam abu xaamid wuxuu sameeyey isagu uu mulaaxadeeyey asbaab ayuu sheegay kitaabkiisa ixyaa culuumuddiin oo xantu ay leedahay ayuu sheekhu raximahu llahu tacaala aada u daraaseeyey wuxuuna yidhi imaamu lghasaali raximahu llahu tacaala xantu waxay leedahay buu yidhi asbaab sababka ugu horeeyaahi wuxuu yahay sababka ugu horeeya an yashfiya alqayd waa inuu qofku uu isleeyahay ku ciilbax yacni ku ciilbax ula jeedadeeda waxaa weeye qofkan wuu xanaaqsan yahay waa laga caraysiiyey qof ayay maanta soo murmeen qof ayay is afdhaafeen markaasuu si uu maaragtaahay kulaylka jirkiisa haya liannahu caradu waxay leedahay xaraara macnawiya kulayl macnawi ah oo qofku uu dareemayo oo ku taagan ayuu leeyahay qofkii marka maanta ay wax dhex mareen ayuu maaragtaahay doonayaa inuu maaragtaahay caradaa uu ku ciilbaxo oo caradaa uu maaragtahay iska fududeeyo kulaylkeeda markii la doonahayo inuu ku fududeeyo inuu weyse qaato laba ragco uu tukado ilaahu subxaanahu wa tacaala caradan sharteeda iga badbaadi uu yidhaaho waa dadka ahlu iimaanka ah ahlu taqwa sida ay sameeyaane ayuu asagu waa qof munaafiqa oon wanaagsanayn wuxuu ku ciilbixi qofkii maantay ay murmeen inuu qof walba uu la kulmaba uu agtiisa ku xanto si uu markaas maaragtaahay yacni caradiisa uu qofku isaga bixiyo caradana sida sunnada nabiga sala allahu wasalam caleyhi ku soo aroortay waxaa la ysaga bixiyaa qofku inuu weyse qaato thaaniyan sababka xanta keenahaya waxaa weeye muwaafaqatu alaqraan wa mujaamalatu alrufaqaa wa musaacadatuhum cala alkalaam wuxuu yidhi abu xaamid alghasaali raximahu allahu tacaala sababka labaad ee xanta keenaya waa dadka quranaa u suu saaxiibada xuxun qofku inuu saaxiibo xuxun leeyahay oo uu isleeyahay saaxiibadaa xuxun miyaad ka agtegi kartaa iyagoo dad yacni hadalkii wada mise qofkan saaxiibkaaga ah ayaad odhan kartaa hadalka intaad ku celiso war naga jooji xantan oo ilaahay ka baq subxaanahu wa tacaala iimaan ma leh iimaan weyn ma lahan oo yacni alla kacabsi heerkaa gaarsiin kara inuu yidhaaho qofkan saaxiibkiisa xanta naga jooji ma lahan marka inuu dadka yacni waafaqo quranaa u suu oo dabeecadooda uu ilaaliyo allana uusan ilaalinin allana uusan xaq dhowrin ayaa ka mid a asbaabta xanta keeni karta walaalayaal waana midda bulshada maaragtay dilaaga ku ah bulshadana u badan liannahu qof yacni markuu qofkan uu la fadhiisto qof ilaahay uu naxariistay oo alla ka baqahaya mooyee wuxuu isleeyahay qofkan hadalkiisa ha goynin wuxuu isleeyahay qofkan maaragtaahay xaq dhowr laakiin ilaahay ma xaq dhowraayo subxaanahu wa tacaala ilaahayna ka baqi maayo nabiga sunnadiisuna waxay ahayd sala allahu wasalama calayh inaan agtiisa qof lagu xaman karin majliska fadhiga nabiga sala allahu wasalama calayhi ee shariifka ah wuxuu ahaa inuu yahay fadhi ka hufan akhlaaqda xuxun xanta iyo namimada wuuna la dagaalami jiray nabigu sala allahu wasalama calayhi wuuna canaanan jiray qofkii agtiisa qof muslima ku xanata walidaalika xadiiskii abu daawuud iyo tirmidi ay warinahayeen waa xadiis sanadkiisa uu saxiix yahay ee min xadiisi caaisha radia allahu tacaala canha ayaa waxay tihi caaisho nabiga ayaan ku yidhi sala allahu wasalama calayh xasbuka min safiyata kada wakada tacnii qasiira rasuulka ilaahayow gabadhan safiya ah waxaa kaaga filan inay gaaban tahay ceeb intaasaaba ugu filanba waana dabeecada dumarku ay leeyihiin oo qofka dumarka ah qofka kale ee lala qabo oo ninkeedu uu la qabo ayay jeceshahay qof ilaahay ka baqaysa oo alla taqwadiisa iyo naxariistiisa ku fogaatay mooyee inay ceebayso oy cambaarayso oo qof walba ay ku agxamato ayay jeceshahay marka waxaan ku yidhi bay tihi caaisho gabadhan safiyo ah waxaa kaaga filan ceeb inay tahay qof gaaban markaasuu nabigu sala allahu wasalama calayh sayid alawaliin walaakhiriin ahaa oo markaa agtiisa aan qof lagu ag xaman karin ayaa caaisho hadalkii ku radiyey wuxuuna ku yidhi laqad qulti kalima low musijat bimaa'i lbaxri lamasajatu caaishay waxaad ku hadashay hadal haddii biyaha badda lagu qaso badda dhale ay qurmoonaan lahayd oy soo uri lahayd ayaad caaishay aad ku hadashay subxaan allah markaasuu nabigu yidhi sala allahu wasalam calayh maa uxibu annii xakaytu insaanan wa ana lii kada wa kada anigu ma jecli qof ceebihiisa inaan ka sheekeeyo iyo in agtayda looga sheekeeyo midnaba xadiiska abuu daawuud iyo tirmidi ayaa sunankooda ku wariyey min xadiisi caaisha radia allahu tacaala canha haddaba xadiiskaasi wuxuu ina tusin walaalayaal dadka quranaa u suu ah ee saaxiibada xuxun ah markii qof maaragta ay kugu agxantaan waa inaad ku celiso waa inaad ku celiso oo tidhaaho ilaahay ka baq sidaa ma aha kelimo qarmoon oo badda dhan urin lahayd ayaad ku hadashay waa inaad tidhaaho sidaas ayaa dadka ilaahay ka baqahaya subxaanahu wa tacaala dhaqankoodu uu yahay walidaalika waxaa ka mid ah asbaabta uu daraaseeyey abuu xaamid alghasaali raximahu llahu tacaala waa asbaabta keeni karta xanta waxaa keeni karta qofku inuu ila jeedo iraadatu tasannuc walmubaahaat yacni qof inuu qof yacni fan wuxuu rabaa bulshada inuu iska gado ilaahay agtiisa magac kama raadinahayo wuxuu magaciyu ka raadin iyo jaah bulshada dhexdeeda marka wuxuu magac uu ku raadin inuu qofkii kale oo marka uu islahaa wuu kula tartami inuu maaragtaahay nusqaamiyo oo u xanto si qofkaas jaahiisu bulshada uu hoos ugu dhaco jaahiisa asaguna iyo magaciisuna bulshada ay ku faafaan marka wuxuu isleeyahay qofkan ikhmaadi qofkan ikhmaadku samee oo demi magiciisa la sheegsheegahayo liannahu wuxuu kulmiyey xasad iyo qiiba laba dembi oo waaweyn wuxuusan maqli karin qof maaragtaahay muslim ah ama gabar muslimada ee magaciisa uu bulshada ku dhex faafay ama maaragtaahay la ammaanahayo ayuusan dhagaysan karin oo ay dhibaysaa oo maqlahaya marka wuxuu isleeyahay magaciisu hoos ha u dhaco ee cambaaree ee xamo ha la ogaado dadka quluubtooduna maaragtaahay ha ka nacaan sidaa ayuu isleeyahay waa asbaabta keeni karta xasadka walaalayaal waana kuwooda maaragtaahay ugu dardaran walidaalika waxaa loo baahan yahay qof walba ee muslima inay ilaahay uga baqdo subxaanahu wa tacaala xantan iyo carabkan ilaalintiisa in ilaahay uga baqdo subxaanahu wa tacaala liannahu qofka maaragtaay xanta caadada ka dhigta waa caduwun linafsih min xaysu laa yadri naftiisa ayuu cadow u yahay mana garanahayo mana isdareemayo walidaalika inuu naftiisa cadow yahay waxaa tusinahay aakhira markii maaragtaahay la gaaro qofka danta dadka xantooda iyo cirdiga iyo sharafta dadka inuu ku dhaco caado ka dhigtay waxaa loo sameeyaa biro waaweyn oo sakiimaha iyo midiyaha waaweyn ka af badan ayaa cijiyihiisa looga dhigaa naaru jahannama walciyaadu billaah markaasuu cijiyaha oo sakiinta ka af badan ayuu wejiga iyo xabadka uu isaga qalqalaa oo uu ku diirdiiraa sidaasaa loogu ciqaabi liannahu waxa weeye waxaa la leeyahay meeshii dadka cirdiga sharafka dadka aad islahayd maaragtaahay wax u dhin adigii maaragtaahay iscadaab waa inuu naarta jahanamo gudaheeda ayuu sidaa isugu cadaabaa walciyaadu billaah huma alciyaadu billaah walidaalika xadiiskii abu daawuud uu sunankiisa ku warinayay min xadiisi anas ibni maalik ayaa rasuulkeennu ku yidhi sala allahu wasalama calayh lamaa curija bii marartu biqowmin lahum adfaarun min nuxaas yakhmishuuna wujuuhahum wa suduurahum faqultu man haaulaa'i yaa jibriil qaala haaulaa aladiina ya'kuluuna luxuuma annaas wayaqicuuna fii acraadihim habeenkii lay dheelmiyey waxaan soo maray buu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh dad cijiyo biro ah cijiyo biro ah loo sameeyey oo wejigooda iyo xabadkooda ay isaga dildillaacinahayaan oy ku fiiqahayaan markaasaan waxaan ku yidhi jibriilow kuwanina maxay ahaayeen maxay yihiin kuwani markaasuu wuxuu yidhi jibriil haa-ulaa'i aladiina yaakuluuna luxuuma annaas kuwani waa kuwa dadka hilibkooda cuni jiray dadka hilibkooda kuwii cuni jiray wey markii adduunka ay joogeen wa yaqacuuna fii acraadihim dadka sharaftoodana meel uga dhici jiray waa dadkaas wey wuu yidhi maaragtay nabigu sala allahu wasalam calayh walidaalik ayaa qofka maaragtaay sida xadiidkan uu ina tusinahayo qofka dadka muslimiinta xamanaya waa caduwun linafsih min xaysu laa yadri naftiisa ayuu cadow u yahay xasanaadkiisa ayuu cadow u yahay liannahu aakhiro markii la gaaro qofkan adigu aada xamanayso adiga xasanaadkaagii iyo cibaadaadkaagii dhammaa ayuu aakhiro iska qaadanhayaa dhib la-aan wax mushkilaana sooma gaarin xantii adduunyada aad ku xamatayna waxba umaysan dhibin isaga khayr ayayba u noqotay oo wuxuuba la wareegay oo uu kaa qaatay xasanaadkaagii intaa aad ku dhibtoonaysay haddii aadan wax xasanaa lahaynna oo aakhiro aadan xasano la teginna dembigii qofkan aad xamatay ayaa laga soo qaadaa markaasaa dusha laguu saaraa bal khasaaraha ka weyni badan maxay tahay xasanaadkii aad ku dhibtoonaysay intaas in lagaala wareego bal khasaarada ka weyni maxay tahay dembi adigu aadan samaynin in dusha lagaa saaro qiyaamaha oo dad kale dunuubtoodii in dusha lagaa saaro taana waxaa sababahaya qiibadii adigu aad iska fududaysanaysay xantii aad fududaysanaysay ayaa heerkaa ku gaarsiisay walciyaadu billaah walidaalika waxaa loo baahan yahay qof walba ee muslim ah inuu waardiyeysto acmaashiisa uu waardiyeyso oo acmaashii uu ku dhibtoonayay inuusan hal saac uusan iska kala daadin waxaa dhici karta dhowr sano cibaadadii aad ku dhibtoonaysay hal saac ama daqiiqad gudaheed inaad iska khasaariso marka qofkan muslimka ah aada xamanayso walidaalika walaalayaal sida xantu ay u tahay xaaraan ayaa dhagaysigeeduna uu xaaraan u yahay waxaa la doonahayaa qofka muslimka ah iyo gabadha muslimada ah inay iska ilaaliyaan dhagaysiga xanta ay iska ilaaliyaan liannahu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay dadka mu'miniinta ah markuu ilaahay ammaanahayay wa idaa samicuu laqw acraduu canhu markay hadal laqwi ah oo bilaash ah oo dembi ah ay maqlaan way ka sii jeestaan mana dhagaystaan wayna ka tagaan goobta aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay waaladiina hum cani laqwi mucriduun dadka mu'miniinta ahi waa kuwa hadalka laqwiga ah ee xun ka sii jeesta ilaahayna qur-aanka aayad kale wuxuu ku yidhi ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula dhagaha iyo indhaha iyo qalbigaba waa layska weydiin doonaa maalinta qiyaamaha walidaalika dhegihii aad ku dhagaysan jirtay xanta waa lagu weydiin doonaa waxaa la doonahayaa marka markii xanta agtaada qof lagu agxanto haddaad tahay muumin ilaahay ridihiisa raadinahaya carada ilaahayna ka baqahaya inaad maaragtaahay difaacdo oo qofka muslimka ah oo agtaada lagu xamanahayo awalan laba shay ayaa waajib kugu ah inaad tidhaaho war qofkan waa qof muslima ha xamanina ilaahay ka baqa hadday kaa diidaanna arrinta labaad waa inaad goobta ka kacdo oo goobta aad ka istaagto haddii qof muslim ah oo agtaada lagugu xamanayo oo walaalkaa ah aad cirdigiisa iyo sharaftiisa aad difaacdo ilaahay ayaa subxaanahu wa tacaala wejigaaga ka difaaca naarta maalinta qiyaamaha sida nabigeenu sala allahu wasalam calayh uu inoogu sheegay xadiidkii tirmidi uu sunankiisa ku warinahayay ee min xadiisi abidardaa oo xadiis sanadkiisa uu xasan yahay wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh man radda can cirdi akhiih radda allaahu casa wajalla can wajhi nnaara yowma alqiyaamah qofka walaalkii sharaftiisa qofkii difaaca oo isagoo lagu agxamanahayo yidhaaha war ilaahay ka baqa qofkaas maaragtaahay waa qof muslima ha xamanina sharaftiisana meel ha uga dhicinina adinkuna ha iskhasaarinina adduun iyo aakhiro qofka sidaa yidhaaha ilaahay wejigiisa naarta ayuu ka difaacaa maalinta qiyaamaha walidaalika ayaa sidaas saxaabada nabigeena sala allahu wasalama calayhi ayay sidaa ay ahaan jireen nebigeenana calayhi salaatu wasalaam ma uusan ahayn mid dhegihiisa sharafta badan u quura inuu xandhagaysto balse wuu radin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam mana uusan ogolayn agtiisa in qof lagu xanto walidaalika taa waxaa ku tusinaya xadiiskii bukhaari iyo muslim ay saxiixaynkooda ku warinayeen oo min xadiisi citbaan ibni maalik radia allaahu tacaala canhu maalin maalmaha ka mid ah ayaa nabigeenu sala allahu wasalama calayh wuxuu su-aalay nin saxaabada ka mid ah markaasuu wuxuu yidhi ayna maaliku bnu duksham aaway ninkii la odhan jiray maaliku bnu duksham markaasaa nin meesha markaa fadhiyey ayaa wuxuu yidhi dalika munaafiq laa yuxibu allaha walaa rasuulah kaasi rasuulka ilaahayo waa munaafiq anigaa garanahaya ilaahay rasuulkii ma jecla munaafiq weeye bilaashuuna kuugu yinyimaadaa oo inuu ku jecel yahay oo uu iska kaa dhigaa rasuulka ilaahayow ee waa mid ilaahayo rasuulkii ka furtay markaasaa nabigeenu sala allahu wasalam calayh oo majliskiisa shariifka ah aan u ogolayn xan ayuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh laa taqul dalik alaa taraahu qad qaal laa ilaaha ila allah yuriidu bidalika wajha allahi tacaala wain allaha qad xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allahu yabtaqii bidalika wajha allah war sidaa ha odhanin sidaa ha dhihin ha xamanin qofkaa walaalkaa ah sow ma arkaysid inuu yidhi laa ilaaha ila allah isagoo wejiga ilaahay ula jeeda oo alla dartii ula jeeda inuu muwaxid yahay oo ahlu tawxiid yahay oo muslim uu yahay sow ma ogid maxaad u xamanaysaa sidaas ayaa nabigeena sala allahu wasalama calayhi dhaqankiisu ahaa walidaalika nafta way ku adag tahay qof saaxiibka ah oo agtaada qof ku xamanaya inaad ku tidhaaho xantan jooji oo ilaahay ka bar laakiin waxaa la doonayaa nufuusteenna walaalayaal inaan arrinkaa aanu barno arrinkaa aanu ku tarbiyayno liannahu ridaha ilaahay subxaanahu watacaala ayaa muhima inaannu raadinno dad ridahoodu waxba naguma tarahayaan walaalayaal xanaaqooda iyo ridahoodu waxay kugu tarahayaan male qof bini aadamah waa inaad ilaahay ka baqdo subxaanahu watacaala waxaa kaloo sidaasoo kale yacni saxaabada dhaqankoodu ay ahaayeen iyaguna inay maaragtaahay majliskooda aan lagu xaman jirin qof oo ay necab yihiin dhegaysiga xanta walidaalika xadiiskii dheeraa ee bukhaari iyo muslim ay saxiixaynkooda ku warinayeen min xadiisi kacbi bni maalik radia allaahu tacaala canhu ayaa nabiga sala allahu wasalama calayh isagoo jooga tabuuk ayuu nabigu nin su-aal weydiiye oo wuxuu yidhi maa facala kacbu bnu maalik war aaway kacbu bnu maalik jihaadka kama soo qeybgelin ciidankana lama socdo xaggee aaday kacbu bnu maalik markaasaa nin ka mid ah qabiilka reer bani salema u dhashay ayaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah xabasahu burdaahu wannadaru fii cidfa'ih rasuulka ilaahayow ninkaa wuxuu ku mashquulay laba maroo cusub oo uu soo iibsaday iyo dhinacyadiisa inuu eeg eego intaasuu ka badin waayey labadiisii marood ayuu marba dhinac u eegaa marba dhinac marba gadaaluu ka eegaa labadii maryooduu soo iibsaday marna horay ayuu ka eegaa marka ninkaasi waa nin xaraga iyo adduunyada dhaldhalaalkeedu ay qaadatay oo taa ku mashquulay aanna doonaynin inuu kulaylkan iyo jihaadkan uunu cibaadadan uu ka qayb qaato aan doonaynin diintana uu difaaco markaas ayaa waxaa dhegaysanahayay meeshii goobtana joogay mucaadi bnu jabal asaxaabiyu ljaliil markaasuu wuxuu ku yidhi bi'sa maa qult allah yaa rasuul allah maa calimnaa calayhi ilaa khayra war wax baasle ayaad ku hadashay wallaahi ilaah baan ku dhaartahay rasuulka ilaahayow annagu kuma ogin kacbu bnu maalik ilaa wax khayra mooye markaasuu rasuulku aamusay sala allahu wasalama calayh marka sidaas ayaa la doonayaa inaadan xanta aadan u dhagaysan inaad sidaasoo kale aada u difaacdo ayaa la doonayaa qof walaalka ah marka maaragtaahay agtaada lagu xamanayo ayaa la doonahayaa sidaasoo kale inaad maaragtaahay u difaacdo oo ilaahay aada uga baqdo subxaanahu watacaala walidaalika haddaad adigu aada istiraaho qofkan muslimka ah cawradiisa raadraadi si aad maaragtaahay dadka aad agti ugu xamato oo xanta maaragtaahay aad caado ka dhigato dadka cawraadkooda iyo foolxumadooda inaad sheeg sheegto waxaa adigana ilaahay uu kugu abaalmarin doonaa inuu ku fadeexeeyo oo gurigaaga dhexdiisaba allaha ka dhige inuu ilaahay kugu fadeexeeyo oo cawradaada uu raacraaco walidaalika qofka muslimka ah haddaad xataa ceeb aad ku aragtid waxaa la doonayaa inaad asturto si sirana aad ilaahay subxaanahu watacaala dartii ugu naseexayso ood ku tidhaaho ilaahay ka baq arrinkaasi kuguma habboona laakiin ma aha inaad fadeexayso oo qof walba aad cawradiisa aad u sheegto haddaad sidaa aad ku dhaqantana waxaad ogaan doontaa taa abaalmarinteeda inaad heli doonto oo adigana ilaahay uu ku fadeexayn doono liannahu nabigeena sala allahu wasalama calayh xadiidkii uu warinayay ibnu abi dunya abu daawiidkuna uu sunankiisa ku warinayay ee min xadiisi abi barza waqad xasanahu lxaafidu raximahu llahu tacaala waqad xasanahu alxaafidu alciraaqi raximahu llahu tacaala waana xadiis sanadkiisa uu taxsiiniyey xaafidu alciraaqi xadiiskaas ayaa nabigeenu sala allahu wasalama calayhi wuxuu ku yidhi yaa macshara man aamana bilisaani walam yuumin biqalbih laa takhtaabu lmuslimiin walaa tattabicuu cawraatihim fainahu man tatabaca cawrata akhiih tatabaca allaahu cawratah waman tatabaca allaahu cawratah yafdaxhu fii jawfi beytih xadiiskaa wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalama calayh dadka carabka kaliya alla ka rumeeyey oo quluubtooda aan alla ka rumaynow dadka muslimiinta ha xamanina cawraadka dadka muslimiinta ha faafinina dadka muslimiinta cawradooda ha raacraacinina xumaatada dadka muslimiinta ha faafinina qofkii qof walaalkiis ah ku dadaala iskuna daya inuu cawradiisa iyo xumaatadiisa uu faafiyo dadkana uu uga sheekeeyo ilaahay ayaa cawradiisa isagana raacraac ku sameeya ilaa ilaahay marka ugu dambeeya uu ku fadeexeeyo gurigiisa gudihiisa oo wax ceeba oo cambaara ilaahay uu ku kallifo inuu asaguna faraha la galo oo dadka dhanna uu caan kula noqdo ceebtaas iyo cambaartaas walidaalika xantu walaalayaal dhibaatooyinka ee keenayso taas ayaa ka mid ah in haddaad qof muslima aad xamato ood isku dayso inaad cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo cawradiisa aad maaragtahay raacraacaad ku samayso in ilaahayna subxaanahu watacaala ilaahayna subxaanahu watacaala uu ku fadeexaynayo in ilaahay subxaanahu watacaala cawradaada adigana uu raacraacayo walidaalika nabigeena sala allahu wasalama calayh wuxuu inoo sheegay xantu xataa inay leedahay cadaabu lqabri walciyaadu billaah cadaabuulqabri inay leedahay qabrigu walaalayaal waa cidhiiri badan yahay wuu cidlo badan yahay wuu huur badan yahay wuu xanuun badan yahay wuu mugdi badan yahay wuu gudcod badan yahay waa musiibo badan yahay wuu shiddo badan yahay waa murugo badan yahay nasalu llaha tacaala an yajcala qubuuranaa rawdatan min riyaadi aljanna walaa yajcalahaa xufratan min xufari nniiraan ilaahanu weydiisanaynaa beer jannaad ilaahay inuu qubuurteenna nooga dhigo oo inuusan ilaahay nooga dhiginin godgodadka naarta ka mid ah waxaa nabigeennu inoo sheegay sala allahu wasalama caleyh xantu inay ka mid tahay asbaabta maaragtaahay keeni karta in qofka maaragtaahay lagu cadaabo qabriga lagu cadaabo waxaana nabigu uu ku yidhi sala allahu wasalama caleyh xadiiskii imaamu axmed uu musnadkiisa ku warinayay iyo tabaraani ee min xadiisi abi bakrah waqad xasanahu alciraaqiy raximahu llahu tacaala waana xadiis sanadkiisa uu taxsiiniyey xaafid alciraaqi wuxuu yidhi jaabir waxaanu la soconnay rasuulka sala allahu wasalama calayh markaasuu rasuulku wuxuu soo agmaray laba qabri oo la cadaabahayo markaasuu yidhi labadan qabri waa la cadaabi wax iyaga agtooda ee ku weyna lagu cadaabi maayo waxay iska fududaysan jireen laakiin alla agtiisa ku weynaa ayaa lagu cadaabahaya amaa axaduhumaa fa kaana yakhtaabu nnaas labadan qabri midkood wuxuu xaman jiray dadka walciyaadu billaah riwaayada shaykhayn ayaa waxay ahayd yacnii in midkood uu isagu maaragtaahay namaam ahaan jiray namaam inuu ahaan jiray oo dadka uu isku dirdiri jiray laakiin riwaayada imaam axmed iyo dabaraani ee min xadiisi abi bakra oo sanadkiisuna uu wanaagsan yahay ayaa waxay qabaan riwaayo ah ama axaduhumaa fa kaana yakhtaabu nnaas labadan qabri midkood wuxuu ahaa inuu dadka uu xanto subxaan allah baleega walaalayaal marka xantu waxay leedahay cadaab alqubuur ayay keeni nas'alu llaha tacaala anlaa yajcala qubuuranaa rawdatan min riyaadi nniiraan anlaa yajcala qubuuranaa xufratan min xufari nniiraan ilaahay naar noogama dhigo cadaabulqabrina ilaahay hanaga badbaadiyo subxaanahu wa tacaala walidaalika qofku hadduu xun yahay ee xataa uu xumaato uu sameeyo ma aha inaad xumaatadiisa ku xamatid ma aha inaad xumaatadiisa ku cambaaraysid walidaalika nabigeena sala allahu wasalam calayh wuxuu ku yidhi xadiiskii abu daawuud iyo nasaa-i ay warinahayeen ee min xadiisi abi hurayra waana xadiis sanadkiisu uu wanaagsan yahay ayaa waxaa jiray nabigu sala allahu wasalam calayh nin la odhan jiray maacis oo xilligii nabigeenna sinaystay walciyaadu billaah ayaa nabigu wuxuu amray in maacis dhagax nafta looga qaado oo la dilo marka maacis markii dhagaxa lagu tuuray oo la dilay oo meeshii uu ku dhintay ayaa laba ninoo markaa daawanahayay dilkiisa ayaa sheekaystay oo waxay yidhaaheen haadaa aqcas kamaa yuqcisu alkalb sida eygu maaragtaay u dhaqmo ayuu kani u dhaqmay eeyuhu siday meesha yacni u boodaan oo eeyuhu maaragtaahay isku fuulfuulaan ayuu maaragtaahay isaguna fuulfuul iyo zino ayuu naftiisii uu geliyey markaasuu nabigu sala allahu wasalam calayh labadii nin iyagoo sidaa u sheekaysanaya ayaa waxaa la soo maray neef bakhti ah markaasuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh inhashaa minha neefkan bakhtiga ah kaalayo cuna labadii nin oo ninkii maaragtaay la dilay oo markuu sinaystay la dilay xantay ayuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh kaalayo cuna neefkan bakhtiga ah waxay yidhaaheen rasuulka ilaahayow nanhashu jiifa ma bakhtiyaan cunaynaa maxaad ula jeedaa rasuulka ilaahayow hadalka see bakhti u cunaynaa markaasuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh maa asabtumaa min akhiikumaa antanu min haadih walaalkiin xanta aada xamateen ayaa tan ka qurmoon uu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh xanta walaalkiin aada xamateen ayaa midaan ka qurmoon ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh baleega walaalayaal yacni xantu waxay ka sii xun tahay neef bakhti ah oo afka aad la gasho maashiisa iyo urkiisa iyo xaaraantiisa aad cunto ayaa xantu ka sii qurmoonta laakiin arrinkaas waxaa dareemi kara qof ilaahay uu iimaan siiyey ilaahay ha naga dhigo dadka ilaahay uu ka raali noqday subxaanahu wa tacaala waxaa jirta asbaab oo culimmadu ay sheegeen oo kutubtooda ay ku sheegeen sababo ay xantu u bannaanaan karto ayaa jirta waa asbaab kooban oo xantu ay u bannaanaan karto ayaa jirta waxaa asbaabtaa ka mid ah cinda almushaawara markii adiga lagaala tashado qof yacni qofkan wuxuu rabaa inuu shirko la noqdo ganacsi uu shirko kula noqdo ama wuxuu doonahayaa waa gabare gabaraa kula tashatay nin inay guursato ayay doonaysaa marka waxay ku leedahay walaalow ila tali ama walaalay ila tali ninkaa ma guursan karaa oo nin wanaagsan ma yahay haddii marka qofka noocaas oo kale ah uu xun yahay inaad xamato markaas way bannaan tahay leannahu qof muslima ayaa laga yaabaa oo guursanahaya inuu hadduu maaragtaay aad u ammaanto inaad khayaanto ayaa meeshii ka soo baxaysa qofkan muslimka ayaa maaragtaahay laga yaabaa inuu markaa ku khaldanmo oo dhibaata meeshii ay kasoo gaarto haddii marka qof lagaala tashado qofkaasi ganacsi ma ku darsan karaa ama ma guursan karaa lagaala tashado markaa way bannaan tahay inaad xamato oo hadduu xun yahay aad tiraa dabeecadaasuu leeyahay ee ka fogow adigoon ku dheeraanaynin walidaalika taa waxaa daliil u ah xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinahayeen min xadiisi faadima binti qays nabigeena sala allahu wasalam calayh ayaa waxaa u timid gabar la odhan jiray faadima binti qays ee saxaabiyada ah waxay tidhi gabadhaasi yaa rasuul allah ina abaljahm wa mucaawiya khadabaani abaljahmi iyo mucaawiya way soo dooneen labadaas nin rasuulka ilaahay ow waxaan rabaa inaan kula tashado ee labadaa nin ma guurs kee guursadaa yacni midkaan guursan lahaa bal ii tilmaan markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh amaa mucaawiya fa sucluuk laa maala lah wa amaa abuljahm falaa yadacu alcasaa can caatiqih horta ninkan mucaawiyo ah isagu waa sabooloo waa cayr yacni gaajad agtiisa ugu dhiman nafaqadii xataa waajibka ahaa kuma siin karo taa marka anugu ma qabo inaad guursatid wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayhi abuljahmi miya falaa yadacu alcasaa can caatiqih ninka abuljahl usha uunbaa garabka u saaran kaana oo garabkii usha kama kama dhigo taa marka waxa weeye laba macnoba yacni culimmadu way ku fasireen waa nin garaac badan oo haweenka dila dee qof aan usha garabka ka dhigayn oo markii wax yar laysqabtaba daabkiisa soo qaadanahayana lamana lalama noolaan karo gurina sii dhisnaan maayo guri mar walbaba laysku daabaynaayo oo laysku dilahayo waa guri maaragtaahay dumitaan iyo kharaab aakhirkiisu uu yahay marka wuxuu nabigu ku tilmaamay sala allahu wasalam calayh yacnii ninkan la yidhaaho abuljahmi inuu yahay maaragtaahay nin haweenka dila oo dilaa ah macnaha labaad ee xadiiska lagu fasiray waxaa weeye weliba riwaayo fasiraysaa jirta ee macnahaas oo riwaayatu muslim fii saxiixi wa amaa abuljahmi fa daraabun linnisaa abuljahmi dumarkuu garaacah uu yidhi nabigu sala allahu wasalam caleyh kaana ha guursan oo riwaayadaasii fasiri waxaa kaloo lagu fasiray falaa yadacu alcasaa can caatiqih inuu yahay nin safar badan dumarkuna ma jecla ninka safarka badan oo goor iyo ayaan baan maaragtaahay gurigiisa aan joogin oo sanadkiiba mar iska soo dhacahaya saa uma jecla marka taasi waxay daliil u tahay haddii lagula shuureeyo oo lagula tashado ee lagu yidhaaho qofkaa ma guursan karaa ama gabadhaa heblaayo ma guursan karaa wixii aad ka og tahay oo xumaato ah waad ka sheegi kartaaoo taasi waa xanta bannaan way bannaantaha taas waxaa kaloo ka mid a mar sidaas oo kale istiftaa haddaad mas'alo weydiinayso qof sheekha markaa qof yacni sheekh haddaad mas'alo weydiinayso oo masaladaasi marka ay yacni si kale aan loo sheegi karin ilaa qofka ceebtiisa inaad sheegto mooye way bannaan taha xantu markaa waa istiftaa yacni su-aalaad qof weydiino waxaad leedahay yacni saasi saas weeye qofkaas aan shirkada nahay waa qof maaragtaahay tuuga waa qof khayaano ah marka shirkadii ma sii wadi karnaa ama qof tuuga weeye wax ma ku darsan karaa walidaalika taa waxaa tusaale u ahoo daliil u ah xadiidkii bukhaariy muslim ay saxiixaynkooda ku warinahayeen min xadiisi caaisha radia allahu tacaala canha waxay tidhi caaisho gabadhii la odhan jiray hinda ee abu sufyaan xaaskiisa ahayd ayaa nabiga u timid sala allahu wasalam calayh markaasay waxay ku tidhi ina abaa sufyaan rajulun shaxiix walaysa yucdiinii maa yakfiinii wa waladii ilaa maa akhadtu minhu wahuwa laa yaclam waxay tidhi rasuulka ilaahay ou ninkayga abuu sufyaana waa nin bakhiila wax aniga iyo carruurtayda igu filan bil nooma siiyo ilaa wax si qarsoodi ah aan uga qaato ilmahayga aan ku biisho mooye marka gabadhaasi waxaanu ka daliishanayna waxaa weeye ninkeedii way xamatay oo waxay ku tilmaantay inuu bakhiil yahay nabiga agtiisa ayna ku xamatay nabiguna ma uusan odhanin maxaad bakhiiltinimadiisa iigu sheegi aniga ma uusan odhanin taa waxay daliil u tahay marka haddii mas'ala ay la xidhiirto qofka ceebtiisa in la sheego haddii mas'ala ay la xidhiirto masaladii si kale aan lagu sheegi karin gaxantiisu markaa way bannaanta markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam caleyh adiga iyo carruurtaadaba wax kugu filan waad ka qaadan kartaa xoolihiisa haddii marka yacnii ay waxa uu idin siiyo aysan idinku fillayn marka halkaa haddaanu uga baxno walaalayaal mawduucii xanta waxaan jecelahay wakhtiga inta inooga harsan inaan bal ka hadlo mawduucii labaad oo ahaa annamiima annamiima horta maxaa la yidhahaa tacriifkeeda waa inaannu ogaanno namiima ulajeedada laga leeyahay walaalayaal waxaa weeye iyo tacriifkeedu waa naqlu kalaami nnaas calaa wajhi alifsaad waa in dadka hadalkooda aada yacni qaadqaaddo adigoo ulajeedadaadu ay tahay inaad dad isku holciso ood isku dirto ayaad hadal u qaadqaadi taasaa waxaa la yidhaahaa namiimah ayaa la yidhaaha namiimadan marka oo isku diraalaha ah waxay ka mid tahay iyaduna dembiyada kabaa'irta ah oo khatarta ah ayay ka mid tahay waxayna ka mid tahay namiimadu sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dadka gaalada ah ilaahay uu ku tilmaamay qof muuminah namaam ma noqdo gaalada ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay tilmaamahooda inay ka mid yihiin isku diraalaha gaalkii la odhan jiray weliid markuu ilaahay ka hadlahayay ayuu ku yidhi hammaazin mashaa'in binamiim mannaacin lilkhayri muctadin ahiim waa mid dadka ceebeeya mashaa'in binamiim gaalkaasi waa mid la socda oo socodkiisu uu badan yahay isku diraalaha ayuu la wareegaa cagta ma dhigo ciribta ma dhigo wuxuu raadinahayaa laba qof oo uu dhexdooda dab ka shido wuxuu raadinahayaa laba derisa oo uu isku gubo wuxuu raadinahayaa laba qofood oo dhexdooda uu mushkilo dhex dhigo iyo dagaal wejigoodana uu kala leexiyo marka qofka namaamka ah waa xasuud namiimada sideedaba waxa keena asbaabta keentaahi waa xasad yacni ma arki karo laba qof oo heshiisa ma arki karo laba deris oo qalbiga isku furahaya ma arki karo laba qof oo isjecel way dhibaysaa dadka muslimiinta nabadgelyadooda waxaa dhibahaya dadka muslimiinta isfahamkooda waxaa dhibahaya dadka muslimiinta deganaashadooda mar walbaba marka wuxuu jecel yahay inuu maaragtaahay dadka muslimiinta uu holac uu ka dhex karo taa ayuu ku raaxaystaa taas ayaa qalbigiisa qaboojinaysa taas ayaa raaxadiisa noqonaysa leannahu waa qof malcuun ah oo ilaahay agtiisa laga lacnaday subxaanahu wa tacaala walidaalika ayaa namiimadu waxay tahay sifaad lagu yaqaano oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay dadka gaalada ah uu ku tilmaamay walidaalika nabigeena sala allahu wasalama calayh wuu ka digay maaragtaa yacni xanta waxaan leeyahay yacni namiimada wuu ka digay nabigeenna sala allahu wasalama calayh wuxuuna nabigeennu sheegay sala allahu wasalama calayhi xantu inay ka mid tahay asbaabta maaragtaahay keena iyaduna cadaabulqabriga liannahu xadiiskii bukhaari iyo muslim labadooduba ay warinahayeen ee min xadiisi cabdillaahi bni cabbaas ayaa nabigeenu sala allahu wasalama calayhi wuxuu soo maray laba qabri markaasuu wuxuu yidhi innahumaa yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir ama axaduhumaa fakaana yamshi binnamiima wa ama alaakharu fakaana laa yastatiru min bowlih wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi labadan qabri cadaab ayaa ku socda waxay iska fududaysan jireen ayaana lagu cadaabahaya midkood wuxuu ahaa inuu dadka isku diro marka namiimadu waxay keeni cadaabulqabri sida xantuba ay cadaabulqabri ay u keento xadiidkii hore ee imaam axmed iyo tabaraani ay warinahayeen aanu ku soo qaadanay wax marka keenahaya qabrigaaga in lagugu cadaabo waa inaad maaragtaahay aad aad uga fogaatid waa in maaragtaahay ilaahay aad uga baqdid subxaanahu wa tacaala walidaalika namiimada waa cudur dilaa ah waa cudur haddii mujtamaca maaragtaahay uu ku dhex faafo oo mujtamacaasi laba maaragtaahay isfahmaysa aysan jirinin waa cudur maaragtaahay yacni keeni kara yacni in maaragtaahay wax deganaasho ah iyo wax isfahama meeshaasi aysan ka dhicin qofka namaamkaana deris lalama noqdo lalamana saaxiibo mana la soo dhowaysto qof namaama waa shar badan yahay wuxuu isku holci karaa dad badan wuxuu dumi karaa guryaha waxaa dhacday hadda ka hor oo kutubta taariikhdu ay qoraan waxaa jiri jiray xilligii hore addoommada suuqda lagu kala iibsan jiray addoon namaama yacni ceeb kale ma laha ceebtiisu waxay ahayd inuu dadka uu isku diro uusan addoonkaasi ma arki karo laba qof oo heshiisa marka saylada suuqa ayaa lagu soo xiray wax iibsada ayaa la waayey qofkii la yidhaaho waa namaanba oo ceebtiisu dadku isku dira addoonkan haddaad iibsato guriga aad geyso laba heshiisa yacni hadduu arko wuu kala cirdayn qof iibsataa la waayey marka nin ayaa yidhi anigaa iibsanahaya addoonkan ee hallay siiyo ninkii ayaa soo iibsaday gurigiisa ayuu keentay qol ayuu maaragtaahay meeshii uga ijaaray addoonkii markuu wuxuu arkay ninkan iyo naagtiisa isqabaaha inay aada isu jecel yihiin inay hadallo macmacaan ay ku wada hadlaan inay wada degan yihiin inay isfahamsan yihiin inay isku naxariisanayaan in gurigani ay saydaraysay raxmad iyo xusnu tafaahum arrintaas ayaa ilaa waa namaame uu aada uga kululaaday oo aada uu uga khajalay oo aada u maaragtaahay uu uga carooday wuxuu marka sameeyey makrigiisii iyo maaragtaahay cilmigiisii uu ku xeel dheeraa namiimada wuxuu u tegay ninka xaaskiisii markaasuu wuxuu ku yidhi walaalay waxaan kuu sheegi ninkaagu maalmahan gabadh ayuu heshiis la ahaa bay marka hore marka wuxuu ku yidhi yacni gabarh ayuu heshiis la galay mana ku jeclo maalmahan oo qalbigiisu uu kaa sii jeestay markaasay waxay ku tidhi oo ninkayga hadduusan i jeclayn maxaan samayn wuxuu yidhi waxaad samaysaa hadduusan ninkaaga ku jeclayn nin meeshan deggan oo dadka wax sixro ah sixirkana maaragtaah wuu yiqiin addoonkanna maamna wuu ahaa ayaan u geyni caawa markuu seexdo garkiisa hal tin iiga soo jar uu yidhi tintaasaa lasoo sixriyo aad buu kuu jeclaa ninkaaguye markaasuu asagiina intuu u tegay ninkii wuxuu ku yidhi naagtaadu waxay rabtaa inay nin guursato inaad furtana maaragtaa yacnii aad ay ula cuslaatay marka xiilo kale way weysay oo waxay doonaysaa inay caawa toorey dhuunta kaa geliso oo nafta ay kaa qaadato si ninkaas markaad dhimato ay u guursato marka haddii arrintaani aad been iiga malaynayso caawa ishurdisii caawa ishurdisii oo wax hurdahay iska dhig waxaad arki doontaa toorrey inay soo qaadato iyadiina ilaa ewelu ku yidhi moogtahay garkiisa haltan iiga soo jar wixiiuu isku diyaariyey dabkiiuu wada shiday ninkii markuu casheeyo guriga soo galay naagtiisii lama hadlin wejiguu ka dadbaday markaasuu ishurdisiiyey toorreeyay soo qaadatay toorrey markii ay soo qaadatay ilaa isaguna ma hurdayna wuu gaadahayee ayuu ku soo boodo toorreydii intuu ka xoogay ayuu iyadii dhuunta ka geliyay halkaasaa naagtii uu ku dilay ninkii naagtii markuu ninkii meeshii ku dilay qaraabadii naagta ayaa soo orday iyaguna ninkii ayay dileen qaraabadii ninka ayaa soo orday iyaguna labadii qabiil ayaa dhowr iyo toban halkii isaga dilay subxaan allah bal eega walaalayaal qisadaa xanuunka badan qisadaa xanuunka badan bal eega walaalayaal yacnii qofkan wuxuu ahaa qof namaam ah imisuu isku fasaadiyey ninkii iyo naagtiisii labadiiba halkii ayay ku dhinteen bal yacni ninka qofka namaamkaah aad ayuu u khadaaco badan yahay aad ayuu u makri badan yahay aad ayaa fidnadiisu ay u weyn tahay waa in aad maaragtaahi arrinkaa walalayaa looga digtoonaado bal u fiirso qofkaasi makriga uu sameeyey walciyaadu billaah walidaalika cudurkani waa cudur dilaa ah qof muslimana tilmaan uma noqdo ilaa qof ilaahay lacnadiisu ay ku dhacday carada ilaahayna ay ku dhacday mooye saas awgeed waxaa la doonahayaa dhammaanteen inaannu ilaahay uga baqno walaalayaal inaannu ilaahay uga baqno labadan arrimood maaragtaahay oo dilaaga ah waa qiibada iyo namiimada waxaana jecelahay muxaadaradeydii xilligan intaas in aan ku soo khatimo allaahumma innaa nasaluka allaahumma innaa nasaluka iimaanan laa yartad wanaciima laa yanfad waqurata caynin laa tanqadic waladata annadari ilaa wajhika alkariim wmuraafaqata nabiyika muxamedin sala allahu wasalama calayhi fi ljanna allahuma ina nasaluka towbatan qabla almamaat waraaxatan cinda almamaat waraxmatan bacda almamaat waalcafwa cinda alxisaab allahuma aslix lana diinana aladi huwa cismatu amrina waaslix lana dunyaana alatii fiiha macaashuna waaslix lana aakhiratana alatii fiiha macaaduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء أمتك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا رب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين